dhaqdhaqaaqa ganacsi ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa ah mid soo hagaagaya kadib markii la qaaday isbaarooyinkii ooli jiray wadooyinka muhiimka ah ee soo gala wadooyinka muhiimka ah ee gala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ganacsiga noocyadiisa kala duwan ee magaaladaas ayaa hadda waxa uu yahay mid sidii la rabay u shaqaynaya kadib markii ay meesha ka baxeen xirnaashiyaha wadooyinkii sababi jiray in ganacsatada qiimaha adeegyada bulshada ay markaasi ka iibiyaan aad ay u kordhin jireen iyada oo laga qaadi jiray dadka markaasi usoo dukaamaysi taga suuqyada magaalada beledweyne lacago xaddaafa qaar ka mid ahna bulshada ganacsatada ah ee ku nool qaar ka mid a ganacsatada ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa ka waramaya dhaqdhaqaaqa ganacsi iyo weliba waxyaabaha hadda soo kordhay runtii haddaa warbixin idinka siiyo ganacsiga guud ee magaalada beledweyne waa dareemi kartiin bilihii lasoo dhaafay afartii bilood oo lasoo dhaafay hadda labadan bilood xaaladiisu magaalada way deganeed ganacsiga oo aada u kacsanaa maciishadu aada u kacsaneed oo dadka caqabad ku haysay oo la gedi waayey caqabada jira awgeed runtii hoos ayay u dhacday oo halkii loogu talagalay ayay hadda gaartay inkastoo xoogaa waxyaaba yago iska jiraan haddana waxaan rajayneynaa inay meeshii ugu hooseyta kusoo noqoto marka ganacsiga maciishada aad ayay u kacsaneed waa dareemi kartaa magaalo intaa la eg haddana maciishadu ay halkaas gaartay marka hoosudhac weyn ayaa laga dareemahaa maalmaha lasoo dhaafay maadaama wadooyinkii la furay magaaladii dib loo hagaajiyey ganacsiga waxa laga dareema hoos u dhacayo waxaana rajeynaya inuu meeshaas meel kasii hoose u gaaro marka aniga ganacsi ahaan runtii wax weyn ayaa iska bedelay ganacsiga magaalada hadday noqon lahayd ganacsigu awal wadooyinku awal colays weynu ka jiray laakiin hadda dib u hagaagay hadda marka aada ayuu u degay hoos sidaa ka dareemi kartiin isku socodka magaaladu aad si magaaladu usoo kobciyeyso waxaan kamid ahaa ganacsatada ku nool magaalada beledweyne waxaana ka ganacsadaa ganacsiga dharka dharka qiimihiisa hadda waxaa waaye macquul waaye iska normal waaye ay yihiin mana kacsana mana dansana waa normal isbaarooyinkii iyo waxyaabihii la qaaday safaradii nooga imaanayay hadday noqoto muqdisho hadday noqoto gaalkacyo iyo meelahaas si nabad ay noogu imaadaan ganacsigu wuu nagu kala socdaa maasha allah waxaan aad iyo aada ugu faraxsannahay in laga qaaday isbaarooyinka gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne maxay ahayd in ganacsigii uu noo sii kala furfurmay maasha allah niyow haddaan kaaga waramo dhanka maciishiga beella waa xaaladdu waa fiicantahay sidii hore waa ka fiicantahay uma dhowo sidii isbaaradaba loo qaaday oo ilaahay isbaaradii nooga qaaday iyo bini-aadankii ilaahay u dirayba xaalka okey u noqday albaabadu waa noo furan yihiin shaqadu waa okey ganacsigu waa okey baabuurta soo gelayda kuwa sii baxa baqaarada furan war ilaahay baa noo gargaara alxamdulilaah dhanka baadiyaha iyo meelahaas waxga abaar laga sheegaya xooluhu maaragtay maantay sanadadu iska xumaayeen marka iyakuna ilaahay raba uu keeno oo kutaan raba laha loo keeno bulshada ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa iyaguna waxa ay soo dhoweeyeen qiimaha ganacsiga oo hadda ah mid degan maadaama xilligan aysan jirin qiimo koror ballaaran oo ka jira goobaha ganacsiga ee magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan